bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu dorkoron dhegaystayaal waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibare oo daafura tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka banaadir iyo balcata iyo warshiikh faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxaya duqeynna lagu beegsaday daacish hay-adaha dib u eegista dastuurka oo shacabka muqdisho la yeeshay dood ku saabsan dowladnimada mas-uuliyiin ka tirsan koonfur galbeed oo degmada afgooye ka dhagax dhigay dhismaha garoonka ciyaaraha kubadda cagta warka caalamkana waxa aad ku dhegaysan doontaan sideed qof oo ku dhimatay tretalna way ku dhaawacmeen duqeyn israa'iil ee dalka yemen
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu doorkaroon markan waxaad kusoo dhowaataan warkii faahfaahsan waxaynu ku bilaawnay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xamse cabdibare ayaa daafuray tartanka cayaaraha degmooyinka gobolka banaadir iyo degmooyinka deriskala ah caasimadda ee balacad iyo warsheekh oo sanadkan la ballaariyay si loo xoojiyo isdhexgalka bulshada horumarinta ciyaaraha iyo dhiirgelinta nabadda munaasabadda furitaanka oo ka dhacday gegida ciyaaraha ee istaadiyo muqdisho ayaa waxaa kasoo qaybgalay guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho doctor xasan maxamed xuseen mungaab wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha xukuumadda soomaaliya xildhibaan dahabi suusu maxamuud wasiiro xildhibaano mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir guddoomiyaasha degmooyinka madaxda degmooyinka balcad iyo warsheekh iyo halyeeyadii hore ee kubadda cagta soomaaliyeed tartanka waxaa si rasmi ah loogu furay ciyaar u dhexeysay xulka kubadda cagta degmada kaaraana oo ah difaacadayaasha koobka iyo xulka degmada dharkeyle oo horeeyo ugu guuleystay ra-isul wasaare xamse cabdibare ayaa ku nuuxnuuxsaday muhiimadda uu isboortiga u leeyahay dhismaha nabadda isagoo ku baaqay in tartan loo arko mid kobcinaya isfahamka wadajirka iyo nabadda bulshada soomaaliyeed
sharafta leh dhallinyarada soomaaliyeed ee ka soo qayb gashay inta daawanaysa kulligiin waa idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu galabta waa galab weyn waa xilli aad iyo aad u qurux badan waana ku faraxsannahay inaan ka soo qayb galo waa markii afraad baan filayaa ee aan halkan ciyaar u imaado galabta waxay kaga duwan tahay xamaasad aad bay xamaasad ugu sarraysaa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa qabanqaabiyayaasha iyo soo abaabulayaasha iyo ka soo qaybgalayaasha intaba galabta waxayna tusinaysaa dhallinyarada soomaaliyeed ee ka yimid degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir waxayna tusinayaan wejiga dhabta ah ee ay leedahay caasimaddu wejiga dhabtaa ee magaalada muqdisho waa wejigan quruxda badan ee faraxsan ee walaalaha ee ciyaaraya ee aad iyo aadka u kartida badan ma aha weji madow ma aha weji colaadeed ma leh ma aha weji kalatag maaha waa weji ay ka muuqato farxad iyo deganaansho iyo reerhayn iyo horumar horumarka caasimada waxaa kugu furan sida uu galabta u egyahay istaadionka muqdisho wejigaas aan leenahay waxaan leeyahay soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato nabaddu ha waarto nabaddu ha waarto midnimaleednu ha waarto allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar siyaasad qiimaha iyo quruxdaa u leedihiin waa idinku hambalyeelayaa waa waqti dambe ciyaartii iyo tartankiina waa inoo furan yahay waa mahadsantiin salaamu calaykum faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya duqeyn lagu beegsaday daacish cabdinaafac maxamed ayaa warkaa inoo faahfaahinaya taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika oo warbixin kooban soo saara ayaa shaaciyey inuu fuliyey duqeyn diyaaradeed oo ka dhacda buuraha goolis gaar ahaan calimaskaad taasi oo la beegsaday kooxda daacish oo xukuumadda puntland oo kaashanaysa saaxiibada caalamiga ay dagaal kula jirto warkan kasoo baxay taliska africom ayuu ku xaqiijiyey in duqeyntaani ay ka dhacday toga baallaad oo ka tirsan buuraha goolis gaar ahaan calimaskaad islamarkaana dhinaca koonfur bari ka xiga magaalada boosaaso halkaasi weli ay ku dhuumaalaysanayaan farcad ka tirsan kooxdaasi ay ku hareereysan yihiin ciidamada difaaca puntland balse taliska africa oo magax faahfaahina kama bixin haddii uu jiro khasaare gaara kooxda oo bartilmaameedka duqayntaasi ahaa waxaase uu ballan qaaday inuu sii wey doono tallaabooyinka lagu weeqayo awoodda kooxdaasi ay u yeelan karto inay khatar geliso amniga maraykanka ciidamadiisa iyo muwaadiniintooda ku sugan dibadda dhinaca kale ciidamada xukuumadda puntland ayaa waday maalmihii lasoo dhaafay howlgallo lagu xaqiijinayo deegaanada laga saara kooxda iyo in kuwa horle lagala wareego maalmo ka hor ayay ahayd markii mid ka mida saraakiisha ugu sarraysay puntland lagu dilay qarax miino oo jidka loo dhigay allah u naxariistay janaal qalyare iyo darawlkiisa oo lagu aasay garoowe markii dambe xukuumadda puntland ayaa dhowr goor sheegtay inay soo afjari doonto dagaalka balse weli ku jirta dagaal aan toos loo soo afjirin hay-adaha dib u eegista dastuurka ayaa shacabka muqdisho la yeeshay dood ku saabsan dowladnimada maxamed cismaana ayaa muqdisho kasoo diray waxaa magaalada muqdisho lagu qabtay kulan duweyne oo ay kasoo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada sida haweenka dhallinyarada aqoon-yahanada iyo sidoo kale sharciyaqaan waxaana lagu falanqeeyay noocyada kala duwan ee dowladnimada sida nidaamka baarlamaanka madaxtooyada iyo nidaamka isku dhafan kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen hay-adaha u xilsaaran dib u eegista dastuurka sida guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka guddiga la socodka ee baarlamaanka iyo wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ayaa looga dooday noocyo kala duwan oo dowladnimada dalka ah ugu horeynta kulanka waxaa ka hadlay wasiir dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ambasador ilyaas sheekh cumar oo sheegay in kulanka muhiim uu yahay dhammaan dowlad dhiska dalka iyo sidii loo heli lahaa nidaam waara
sida aad ka waraysaan waxaa waayahan soo socday doodo fara badan oo dhinacyo badan runtii looga hadlayay ay iskugu jireen wacyigelin banalo oo sida hadda banalkaani oo kale ah intaasna ee hadafka laga leeyahay ay tahay dadweynaha soomaaliyeed in dastuurkoodii ee hadda gacanta lagu hayo dib eegista gacantee gacantee lagu hayo in ay ra'yi ku darsadaan maadaama uu yahay dastuur dhaxal u ah ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan
dhakhtar axmed kheyr oo ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka ayaa faahfaahiyey nidaamka dowladnimada soomaaliya u baahan tahay nidaamkii oo baarlamaaniga ahee hore oo annaga saan u adeegsanay ay wax u dhaceen kii madaxweyne boqortooyada presidential systemka maana waa annaga adeegsiga iyaga waddamo badan oo isticmaalo oo ku barwaaqoobaa jira oo dimuqraadiga ah oo dhaqaalo fiican haysta system kastana wadamo badan oo kow laba saddex la dhigi karo u shaqeeya manaa taas waa waa aragti koowaad inaan oo nidaam keliya aan la aadayn laakiin ay noqoto dadka ku shaqaynaya iyo qaabkay uga shaqeeyaan mahad waasuga oo ah agaasimaha xarunta somaali public agenty ayaa sharaxay nidaamka baarlamaanka iyo sida ay dunida ugu dhaqmaan
marka maxaa yacni loo keenay nidaamka waxaa loo keenay in ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyneha ay check and balance isku sameeyaan mushkilad ma lahan marka in la isxakameeyo actually annaga waxaa u baahannahay waa madaxda waxaa ogaanaa in waxaa ogaatay madaxdeenna xeerar iyo hay-ado waardiyeeyo oo lugaha ka dabra inaan u samaysano waayo axmed shire oo ah qabiil ka faalooda dowlad dhiska ayaa sheegay in soomaaliya weli aan kuraasta baarlamaanka aan la deegaameyn wuxuuna sheegay inay muhiim ay tahay in kuraasta baarlamaanka la deegaameeyo marka halkaa waxaa kaga soo bixisa soomaalidu qaabkaynu nahay qof baa wixii qaatay waxa la dhaho oo winner takes allka bulsho aqbali karta oo qaadan karta ma nihin marka maxaa xalkeenu yahay waxa lagu tartamaya ha noqdo kuraasta baarlamaanka hadda ciladahayn haysta waxa weeye kuraasteenu waxay u nashqadaysan tahay qaab reereed laba boqol labaatan shan kursi baynu haysanaa waxaa la yaqaanaa reerka leh laakiin deegaanka leh kursiga soomaaliya weli kuraastii lama deegaameyn marka waxaynu u baahannahay horta waxyaabaan ka shaqeynayna oo reerkaana maadaama aan la kala reebi karin reerkaan isagoo kursigaan isagoo reerkaa ah mas-uuliyiin ka tirsan koonfur galbeed ayaa degmada afgooye ka dhagax dhigay dhismaha garoonka ciyaaraha ibraahim mayow ayaa afgooye ka soo diray wasiirka amniga gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ay weheliyaan gudoomiyaha degmada afguuye ahna duqa magaalada ku-xigeenadiisa maaliyadda arrimaha bulshada iyo amniga taliyaha booliiska koonfur galbeed iyo taliyaha guutada koowaad ee daraawiishta booliiska soomaaliyeed ayaa maanta si rasmi a u dhagax dhigay dhismaha garoonka ciyaaraha degmada afguuye ee xidigaha waxaana garoonka lagu dhisi doonaa isutashi bulsho ay iska kaashanayaan dowladda hoose ee degmada afguuye iyo maamulka gobolka shabeellaha hoose ugu horreyn waxaa dhagaxdhiga garoonka xidigaha afgooye ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka degmada afgooye mudane maxamed cali faarax cagalaab dhagaxdhiga garoonka cayaaraha ee degmada afgooye waxaan rajaynayaa maanta sida u yaaliya si ka qurux badan garoon garoomada adduunka ka mid ah caalamiga la tartami karo oo degmada afgooye yeerato inaan wakti dhow isugu imaan doono siga iyo xerigjarkiisa annagoo caafimaad qabno ee caafimaad lagu gaarsiiyey waxaan rajaynaya guddoomiye intaanayo ka qurux badan garoonkii degmada afgooye oo garoomada caalamigaa lamida inaan kugu soo dhowey doono maalin aan maanta yahayna diyaar la idmo oo ilaahayna gaarsiiyo sida ugu dhaqsiyaha badanne aan ku shaqay doonaa maadaama aan qofaan wax ku sugayn aysan jirin o iskaa wax u qabsan yahay dadka degmada afgooye dhisan doono haddii ilaahay idmo gudoomiyaha degmada afgooye ahna duqa magaalada mudane suldaan cabdulaahi maxamed cusmaan hiraabe ayaa goobtan ka sheegay in dhismaha garoonkan uu qayb ka qaadan doono isdhexgalka bulshada degmadan garoonkaanna waxaa qayb weyn ka qaadanaya maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo maamulka degmada afgooye garoonka waxaasi lagu dhisi doonaa iskaa wax u qabsaa cid wax kama sugi doonno annagaa gacmeheenna macnaha ku dhisan doonno qof walba waxaan rabnaa inuu qayb ka noqdo ganacsatada qof walba oo dee macnaha ka leh xabsho ugu jirta degmada afgooye inay qayb ka noqoto marka waxaan rabnaa maamulka garoonka iyo qof walba oo dee afgooye waa la yaqaanaa waxay caan ku ahayd sportiska waxaa dalka ka maqan dhammaan ciyaartooydii degmada afgooye oo caanka ee ku ahayd iyagana waxaan rabnaa inay si iskaa wax u qabso ah ee garoonkan waxooda macnaha dee wax ay ku darsadaan waxaa rabnaa garoonka dhowr face oo yeelan doonaa face one ilaa face face three ilaa face four oo yeeshan- yeelan doonaa hadda waxaan samayn doonaa waa dhagax dhigeenaa garoonka waa la wareejinaa meelihii taageeraha ay ku ciyaari lahaayeen aan la diyaarina kadibna waxaa la- waxaa la samayn doonaa qaabkii oo garoomada caalamka ah in rooggii loo loo raadiyo marka intaasba waxaan samayn doonaa iskaa wax u qabsan ku raadin doonaa gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose mudane ibraahim aadan cali najaax ayaa dhankiisa ka hadlay munaasabadda dhagaxdhigga garoonka xidigaha oo kaalin weyn ka qaadanaya nabadda iyo isdhexgalka iyo bulshadan ku nool degmadan afgooye guddoomiyaha iyo maamulkiisa dhammaan iyo ciidamada amnigaba waa u mahad celinayaa runtii dhagaxdhigga maantan garoonkan waxay farxad u tahay oo guul u tahay iyo dadaal maamulka si guud ahaana uu ku dadaalaya u tahay bahda sboortiska degmadan afgooye oo ah dad runtii saaxiib la ah sboortiska dhalinyaro fara badan oo ciyaaraha daneeyo oo xiiseeyana ay runtii ay ku nool yihiin waa ka warqabtaan ciyaaruhu waa isdhexgal bulsho waxay ka turjumayaan nabad iyo walaalnimo iyo wada noolaansho in maanta garoonkan oo muddo fara badan aan ku haminaynay inaan dhisno maanta ay noo suurta gasho wejigiis koowaad inaan dhagax dhigno waa farxad ay noo tahay ilaahayna uuna waafajiyey alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wasiirka amniga gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane xasan cabdulqaadir maxamed ayaa goobtan ka sheegay in ciyaaryahanada ugu badan deegaanada koonfur galbeed ay ka soo baxaan degmada afgooye garoonkanna uu ka qayb qaadan doono horumarintooda waliba ognaa reer koonfur galbeed ciyaartooydanka fayla oo reer koonfur galbeed ee reer afgooyu waa nasiib darow in marka isbartiiman la hayna dhallinyaradaas saarsan fayla oo banooniga dheelaso waliba inta badan markii ciyaaro koonfur galbeed la ciyaaro yaa baydhabo ka araga ciyaartooydanka fayla oo koonfur galbeed lato waliba kubahana meelown degmadan afgooya kubahana marka in degmadiyo lankasuubiyo isbartiima isxilqaan eh maamulka degmada iyo gobolka iyo hay-adoogiya amniga lankas oo reer afgooya ku qeyb kacdo iyadoo lahandhawaaya horumaru farxadu dhallinyaradana walilahaysiina garab istaaga dhismahan insha allah waana ibraahim maxamed mayow iyo dhagaxdhigga garoonka xidiga halkaaad naga dhegaysanaysaana waa reedow jor markana warka caalamka sidoo ay wararka sheegayaan israa'iil ayaa weerartay caasimada yemen ee sanca shalay sidaasna waxaa sheegay warbaahinta taageerta xoutiyiinta iyo wasiirka difaaca israa'iil sideed qofood ayaa ku dhimatay tiro kalena way ku dhaawacmeen weerarkaasi weeraradan ayaa kusoo aaday maalin kadib markii dhowr qof lagu dhaawacay magaalada elid arbacadii weerar daroon oo xuutiyiinta sheegtay in ay ka dambeeyeen xafiiska ra-isul wasaaraha israa'iil ayaa sheegay in benyamin netanyahu uu bixiyey amarka lagu weeraray yemen xili u saarnaa dulimaad u socda new york kooxda ansarullaha ee xuutiyiinta yemen ayaa ku dhawaaqay in ay ku duqeeyeen israa'iil gantaalada ridada dheer ee falastiin two waxay sheegeen in ay hakadgeliyeen isku socodka garoonka diyaaradaha ee bengorion dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibidda cawli soo gaaray waa naga intaa cidduu warkayga seeganaa waxay dib ugu daalacan karaan barta aana facebooka kulana radio jor waa anigu cabdiqaadir maxamed yamaana sidaas iyo nabadgeliyo